bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina mxamadi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu الsalaati fi اlqamiisi wاsaraawiili wاltubaani wاlqabaa wuxuu u baab yahay salaada lagu tukada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lqamiisi lagu tukada qamiiska wasaraawiili saraawiisha lagu tukado saraawiishuna waxaa weeyaan kelima oo asalkeedu farisi oo ahay kuwaan marka hadda dadku ay surwaallada u yaqaanaan ma laga wado waa aaduu uga waasacsanaay wax badan buu ka weynaay midkan kaasaa marka waxa uu yahay saraawiisha uu sheegaya kaas waay ayb watubbaani iyo tubbaanka tubbaankuna waa dabagaabka oo kale waaye oo isagu aan luga lahayn laga geliyo mararka qaarna isagoo maqaarana waa jiray waa samay jireen mararka qaarna sida wuxuu ahaa yacnii wax aan maqaar ahayn marka tubbaanku marka waa dabagaabka cawradu adag muqalladada ah unbuu qariyaa oo horeyo gadaal unbuu daboolayaa ilaa jilbaha ma soo gaarayn isaga ayb ku tukashadiisana marka la leeyahay keligiis in lagu tukada lagama wado sidaan arkayne yacni dhar ou isagu ku jira in lagu tuka karo sidaa weeyaan marka macnuhu ayb waalqabaa'i qabaa isaguna waxaa weeyaan go' kore oo gacmo leh go' kore oo gacmihiisu ay ciriiri yihiin kunkiisu uu ciriiri yahay mararka qaarna gadaal ayaa uu ka jeexan yahay ayb jeexnaansho marka ay ugu talagaleen ayb dhar marka waxaa weeyaan badana innaga aan isticmaalno uma badno qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can muxamadin huwa bnu siriin can abi hurayrata qaal qaama rajulu ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama nin ayaa nebiga u kacay xaggiisa fasa'alahu wuxuu su'aalay can isalaati salaada fi thawbi alwaaxidi hal mara lagu tukado faqaala waxa uu yidhi awa kullukum dhammaantiin yajidu thawbayni laba mara ma helayaa mid kastoo idinka idinka mida laba mara ma helayaa yacnii halkii mara in lagu tukan karo u ishaarayaa marka haddii dhammaantiinba laba mara aydnan heli karin salaadiina aad tukanaysaan oo nebigiina aad ku dhex jirtaan hal mara in lagu tukan karay tuseen uma sa'ala rajulun nin ayaa markaa wuxuu su'aalay cumara cumar ayuu su'aalay faqaala waxa uu yidhi idaa wasaca allaahu haddii uu ilaahay waasiciyo oo uu idiin waasiciyo alleh fa awsicuu idinkuna waasiciya dharkaa ku tukanaysaan jamaca rajulun calayhi tiyaabahu jamaca rajulun ay liyajmac ha urursado oo ha kulmiyo rajulun nin calayhi isaga korkiisa tiyaabahu dharkiisa ha isku kulmiyo oo ha urursado hal wax ka badan markaa ha ku tukado labo iyo wixii kale ka badan ayb meeshaan marka faa'iida luqawiya ayaa ku jirto alimaam ibnu maalik shawaahid tawdiixa sida uu ku sheegay waxa uu leeyahay tadamana hada alxadiidu faa'idatayni ixdaahumaa wuruudu alficli almaadi bimacna alamri faa'iidada ku jirtaa waxaa weeyaan ficilka maadiga inuu macna alamri ku imaan karo ayb wahuwa qowluhu weeyaan sallaa ay liyusalli walmacnaa liyusalli wa midluhu qowluhum waxaa la mida buu yidhi qowlkooda ittaqa allaaha cabdun walmacnaa liyattaqi ilaahay ha ka cabsadaana laga wadaa markaa ayb tan labaad faa'iidada kale waxa ay tahay taaniihimaa xadfu xarfi alcadfi xarfu cadafka in la gooyin karo oo waxa marka ay yidhahdaan cadfun bilaa caatif ayb inuu jiro dhammaanna marka xadiidkay ku caddahay jamaca rajulun nin yacnii ha kulmiyo ha ururiyo calayhi dushiisa ha ku ururiyo hiyaabahu dharkiisa sallaa rajulun liyusalli rajulun nin ha tukado fii isaarin ha ku tukado hoosgunti iyo waridaa'in go' kore ayb fii isaarin wa fii isaarin waay marka xarafkii cadafkii baa meeshaana ka go-an fii isaarin ha ku tukado iyo macawis yacnii hoosgunti iyo wa qamiisin iyo qamiis ha ku tukado fii isaarin wa qabaa'in hoosgunti iyo go' kore oo isaga markaasi gacmo leh ha ku tukado ayb fii saraawiila wa ridaa'in saraawiil iyo go' kore ha ku tukado sarwaal jidhkiisa aan sawirayninoo xajmigiisii iyo wixiisii aan wada bannaanka soo dhibaynin ee waaweyn iyo ha ku tukado go' kore ayb fii saraawiila wa qamiisin saraawiil iyo qamiis ha ku tukado midkiin fii saraawiila wa qabaa'in saraawiil iyo qabaha ha ku tukado fii tubbaanin wa qabaa fii tubbaanin dabagaab iyo wa qabaa'in iyo go' weyn ha ku tukado dabagaabku markuu ku tukanaya marka go'a kalena waa inuu jirhkiisa inta kale asturahay ayb oo qof laba mare ku tukaday buu noqonayaa markaas fii tubbaanin wa qamiisin dabagaab iyo qamiis ha ku tukado midkiin qaala waxa uu yidhi axsabuhu waxaan malaynayaa buu yidhi abuu hurayra qaalada dhahay qaa'ilkeedu waa abuu hurayra qaalada faacilkeeda wa axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi cumar fii tubbaanin waridaa tubbaan iyo go' kore saana waan u malaynayaa inuu yidhi middaa dambe marka ibnu xajar wuxuu leeyahay meesha qaala waaxsibuhu qaa'ilu dalika abuu hurayrata weeyaan waddamiiru fii axsibuhu raajicun ilaa cumar ayuu u noqonayaa wainamaa lam yaxsul iljasmu bidalika liimkaani ana cumara ahmala dalika cumar inuu ihmaaliyo arrinkaa ayaa u jasmin waayey abuu hurayra lianna tubbaana laa yasturu alcawrata maxaa yeele tubbaanku cawrada ma asturo lianna atubbaana laa yasturu alcawrata kullaha binaa'an calaa ana alfaqida min alcawrati haddii laga dhiso bowdada iyo cajarku inay cawradu ay ka mid yihiin faasatru bihi marka is-asturidda markaa laysku asturo isaga xaasilun maca alqabaa'i wa maca alqamiis tubbaan marka haddii la yidhaha cawradiina ha la asturo isagiina ha la gashto waxay ku suurtoobaysaa marka go' weyn oo isagoo dhan marka yacni dheero ilaa iyo jilbaha ka hoos maraayo ama qamiis in laga kor qaato tubbaankii wa amaa maca alridaa'i faqad laa yaxsulu laakiin haddii la yidhaha dabagaab iyo go' kore dabagaab iyo go' kore cawradiid waa weli ma asturna meeshaa marka waa axsabuhuda waxa uu u geliyey sidaas waayey buu yidhi alxaafid ibnu xajar raximahu اllahu tacaala ayb wa ra'aa abuu hurayrata ana inxisaara almalaabisi sittatun inay tahay alaaatun lilwasat wa alaaatun ligayrihi intaasuu sii faahfaahiyey markaas ka bacdi xadiidkanna waxa uu tusayaa salaadda inay waajibayso in dhar lagu tukado oo weliba yacnii hal marana aan lagu gaabsanin ilaa qofkii xaaladiisu ay cidhiiri tahay maahane kaas isagu inuu hal mara ku gaabsado waa u bannaantaha cawrada hadduu qarsado laakiin qofkii isagu awood badan helaayo oo laba mara iyo ka badan heli karo inay wanaagsan tahay inuu laba mara ku tukado waxaa kaloo xadiidku oo laga qaadanayayo tusayaa hal mara ku tukashada waa markay baahidu badnayd maxaa yeele cumar waxa uu yidhi idaa wasaca allaahu fawsicuu haddii uu alla idin waasiciyo idinka idinkuna waasiciya oo waxaad isku waasicisaan waxa aad ku tukanaysaan ayb salaad marka in hal mara lagu tukadana waa soo marnay yani xadiidkeeda yani xukunkeeda jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin salaadda hal mara qofka oo awoodayo uu ku tukado isagoo laba mara awoodi kara hal mara hadduu ku tukado cowradiisana uu qarsado an laa icaadata calayhi salaadda inuu soo celiyaa ku waajibi mayso laakiin imaam axmed iyo xortiisna abu jacfar albaaqir moxamed ibnu cali ibni xusein iyagu inay qabeen waxaan soo marnay inuu salaadda xataa ku soo celinayo ayb laakiin sida loo badan yahay salaadda inaanu soo celinaynin haddii cowradiisu ay asturan tahay ayb qaala xadaanaa caasim bnu caliyin whuwa alwaasiطiyu abulxasan altaymiyu mowlaahum saduuqu rubama wahim akhraja xadiidahu albukhaariyu wاtirmidiyu wabnu maaja qaala xadaana bnu abi di'bin ibnu abi di'b imaam weyn buu ahaa oo min aqraani maalik ah moxamed bnu cabdiraxmaan ibni abi di'b ayaa la yidhaahdaa hiqatun faqiihun faadil akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita ayb can الzuhriyi can saalimin can ibni cumara qaal sa'ala rajulun ninbaa wuxuu su'aalay rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulkii ayuu su'aalay faqaala waxa uu yidhi maa yalbasu lmuxrimu muxrimku muxuu labisanayaa faqaala waxa uu yidhi laa yalbasu alqamiisa qamiis ma xiranaayo wala saraawiila saraawiil ma xiranaayo wala alburnusa burnusna ma xiranayo burnusku waa qamiiska iyo koofida isku dheggan maqaaribta ayaa aada u xirto oo aada ugu badan dadkan marookaanka iyo jazaa'iriyiinta waa qamiiskii iyo koofidiisiio isku dheggan wala lburnusana ma labisanayo walaa tawban marana ma labisanayo masahu zacfaraanu zacfaraan ou taabtay walaa warsun iyo ou taabtay geedka warsiga layraa oo lagu midabaysta dharka faman lam yajid qofkaan helaynin an naclayni laba kobood falyalbas ha labisto alkufayni laba qof walyaqdachumaa ha jaro xataa yaquuna intay ka ahaadaan asfala min alkacbayni labada anqow kuwa ka hooseeyo ka hooseyn badan intay ka ahaadaan wacan naaficin can ibni cumara can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam midlahu ayuu naaficna wariyey marka wacan naaficintan waxa iskale waxaa weeyaan waxaa iska leh ayb ibnu abi dib ayaa iska leh ayb wacan naaficin can ibni cumara can اnabiy sal l slamna sidaasuu yidhi qaa'ilka marka wacan naaficin waa ibnu abi dib isagaa marka laba sanadle mid zuhri can saalim midna naafic can ibni cumar ayb markaa naafic wuxuu ku cadfan yahay zuhri xadiidkan marka sababka meeshaan loo keenay maxay tahay marka sababka meeshaan loo keenay waxaa weeyaan haddii muxrimka inuu dharkaa labisto loo diiday hayrulmuxrimkii waa labiso karaa dharkaas intanoo dhar ah waxaa laga reebay qofka xaj ama cumro xarman oo xaalatu ixraam ku jiraa laga reebay hayrulmuxrim marka kama reebana dharkaana waa labisan karaa haddii hayrulmuxrim uu labisan karo hayrulmuxrimkiina waa tukanayaa dabcan ayb marka intaanoo dhar ah dhar lagu tukado kulligood qamiiska burnuska ayb waxyaabahan uu tilmaamay oo dhan meeshaa marka waxaa ka soo baxaysa salaaddii in marka dhar badan la isticmaalo oo aan hal mare keliya lagu gaabsanin oo mare iyo shaati mare iyo qamiis iyo wixii marka xadiidkan ku jiro in lagu tukan karo xaalatulixraamka unbaa la reebay amaa fii kayri ilixraam qofku inuu xiran karo hadduu xirtana marka waa inuu tukanayo dabcan ayb ibnu rajab fatxulbaarigiisa sidaasuu tilmaamay xadiidkan marka maqsuudka oo bukhaari meeshaan usoo dhexgeliyey sidaas baabu maa yasturu min alcawrati ayb baabu bayaani maa kii caddayntiisii baab yahay yasturu uu qarinayo ama uu asturayo qofku min alcawrati oo cawrada ah waxa cawrada ah ee uu asturayo ee uu qarinayo caddaynteedii buu baab yahay ayb qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu albalkiyu qaala xadaana alleyth can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata can abi saciidin alkhudriyi annahu qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu reebay can ishtimaali asammaa duubduuba can ishtimaali asammaa isduuduubiddii dhagaha la-ayd ayuu reebay isduuduubiddii dhagaha la-ayd ayuu reebay suuradeedu marka siday tahay luqawiyiintuna siday u fasiraan muxadisiinta fuqahada ana si kale u fasiraan ayb luqawiyiintu iyagu waxay u fasiraan qofku inuu maradii isku duuduubo meelna aynan ka furnayn maradaas oo qofka isaga dhanba uu togtogan yahay saa u togan yahay ayb oo gacmihiisa meeluu ka soo bixiyo iyo dhaqdhaqaaqii salaada ay lahayd iyo ma samayn karo ama ciriiri iyo dhib iyo wax lamida unbuu kusamnku samayn karaa ayb tafsiir marka tafsiir luqa ah luqawiyiintu tafsiirkooda sidaas waa ijtimaalu samaa muxadisiinta fuqahada iy muxadisiinta fuqahada ahna waxay ku fasiraan ama ay ku sheegaan maradii go-i weynaa ee uu watay hal daraf inuu ka soo laabo oo jirkiisa uu daraf ka xirto labadeedii darfoodoo wada jirtana oo garabkan saarto garabka u saaro marka dhinac ayaa u asturan dhinaca kaleo dhan marka waa ka qaawan yahay maradan intuu isku duuduuba labadeedii farqood ama labadeedii daraf dhabarka garabka ayuu saarayaan hal dhinacna marka waa ka asturan yahay dhinacan kalena waa ka qaawan yahay halkaa laga bilaabo yacni dabada ilaa iyo cajarada iyo kulli waa ka qaawan yahay tafsiirkaas dambe ayaana xoog badan oo saxiix ah tafsiirkaas dambe marka haddii aan qabanno ee muxadisiinta fuqahada ay ku fasirayaan macnaha loo reebay ama nahyigu ugu dhacay waxa ay tahay cawrada faydan darteed bukhaarina macnaha oo wato is taasaa munaasab u ah maxaa yeele waxa uu yidhi baabu maa yasturu min alcawrati qofka waxa uu asturaya ee cawro ah markaasuu wuxuu yidhi ijtimaalu samaa waa la reebay yacnii ijtimaalu samaa iyo cawro asturiddii meel islama imaan karaan wa macnaheedu ayb abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam oo muxadisiinta luqawiyiinta fuqahada ka mid ahaa waxa uu yidhi ayb ibnu rajab baa wuxuu yidhi qaala abuu cubayd waalfuqahaa'u aclamu bita'wiili fii haada fuqahadii markuu sheegay luqawiyiinta waxa u dhexeeyo ayaa waxa uu yidhi fuqahada ayaa arrintan tafsiirkeeda ku cilmi badan wadalika asaxu macnan fi lkalaami kalaam ahaantana iyada ayaa ku saxiixnimo badan ibnu rajab marka waxau yidhi wahada aladii qaalahu abuu cubayd fii taqdiimi tafsiiri اlfuqahaa'i calaa tafsiiri ahli اlluqati xasanun jiddan ayb waxa uu yidhi in laga hormariyo fuqahada tafsiirkooda la hormariyo oo laga hormariyo ahluluqada meeshaan aad bay u wanaagsan tahay fa ina الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam qad yatakalamu bikalaamin min kalaami alcarab waxaa dhici karta nebigu inuu ku hadlo hadal hadallada carabta ka mid ah yastacmiluhu fii macnan huwa akhasu min isticmaali اlcarab oo nebiguna oo u isticmaalayo macnihii carabta ay u isticmaaleen macno ka khaasnimo badan meeshaan marka mas'ale muhima wuxuu leeyahay rasuulku inuu kelmad ku hadlaa la arkaa carabtuna ay kelmaddaa ku hadashay laakiin macnaha rasuulka uu kelmaddaa u yeelay oo sharci ahaan ama waxyi ahaan uu siiyey inuu ka khaasnimo badan yahay macnihii carabta ay u taqaanay walidaalika fuqahadu waxay macneeyaan warka rasuulka ayaga marka oo istilaaxaadka sharcigay ka shaqeeyaan luqawiyiintuna waxay ka shaqeeyaan kalaamka carabta iyo kelmaddan carabi maxay u taqaanaa macnahaasay u taqaanaa unbay ka shaqeeyaan kelmaddii carbeedna xaqiiqa sharciya ayaa imaan karta xaqaa'iqdu saddex waaye xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya ayb xaqiiqadii marka sharciga ahayd fuqahadaa yaqaanaan luqawiyiintu iyagu tan xaqiiqa luqawiyada unbay kasayaan oo yaqaanaan macnahaasuu marka uu ishaaray ow acamu minhu ama waxaa laga yaabaa luqaddu inay kelmaddan macno khaasa ku leedahay laakiin nebigu uu macaani kale ku daray oo uu caam yeelay ayb wayatalaqaa dalika canhu xamalatu shariicatihi min asaxaabati uma ataabicuuna can a'immati alculamaa ayb falaa yajuusu ayb ma bannaana marka in lagu fasiro flaa yajuusu tafsiiruhaa ilaa bima qaalahu haaulaa'i ala'imma kalaamka sidaasoo kale a ma bannaana in lagu fasiro ilaa waxay a'immadu yidhaahdeen maahan ayb marka arrin muhimo halkaa marka uu ka sheegay mararka qaarkood marka luqadii keligeed wax laguma wadi karo waa ilaa budda in istilaaxaadkii sharcigana la yaqaano ayb nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can ijtimaali samaa isduuduubiddii dhagaha la-ayd oo qofku inuu marada isku duubo dhinac uu ka duubto dhinaca kalena uu qaawan yahay maradii marka sidaanu usoo wareejinaa meeshii uu inta ka duubi lahaa labadii darfood buu isku qabanaya intuu saaraya meelahaas baa marka ka muuqanayso ayb macnaheedu marka sidaas wa an yaxtabiya arajulu qofka inuu jilib xirto fii tawbin waaxidin hal maro inuu ku jilib xirto laysa calaa farjihi farjigiisana minhu maradaa xaggeeda shay-un waxba uunan ahayn yacnii qofka isagoon hoos ka wadanin wax farjigiisa iyo cawradiisa qariyo isagoon hoos ka wadanin inuu maro markaa uu ku jilib xirto ixtibaa'na ama xubwadu waxaa weeyaan labada lugood inuu kor u taagto ee jilibkiisa ama uu gacantiisa ku xirto ama uu maro jilibkii ku xiro markaas haddii marka uu sidaa yeelo isagoon hoosta dhar ka wadanin halkaasoo kale qofka fadhiyo cawradiisu arkaya wa an yaxtabiya arajulu qofka inuu jilib xirto fii hawbin waaxidin hal maro laysa calaa farjihi farjigiisa korkiisa xaal uunan ahayn minhu min athawbi marada xaggeeda shay-un waxba aanu ahayn ayb meeshaana marka waxaa weeyaan waa nahyigan isagoo muqayaduu soo aroorayo haddaad ma wax dhar hoos ka wadato ama kastuumo aad wadato ama surwaal aad wadato ama hoosta aad wax ka wadato qofku marka markaa waa iska jilib xiran karaa wax dhiba male maxaa yale cawradiisa ma la arkaayo ayb qaala xadaanaa qabiisatu bnu cuqbata qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu sufyaan bnu saciid athawri weyaan qabiisa isagaa ka wariya can abi الzinaad wahuwa cabdullahi bnu dakwaan can اlacraj can abi hurayrata qaal naha nabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau reebay can baycatayni laba wax gadasho ayuu reebay can illimaasi waannibaadi can illimaasi isu taabashada iyo wannibaadi isu tuuridda buyuucday ku imaan doonaan tafsiirkooda marka ayb wa an yashtamila asamaa'a xirashadii ama duuduubashadii dhagaha la-ayd wa an yaxtabiya arajulu qofka inuu jilib xirto fii thawbin waaxidin hal mara dhexdeeda uu ku jilib xirto ayb macnihii kii hore unbaa kanna uu tilmaamaya qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa yacquub isxaaq nusaqa dhan badankood wuxuu ku yimid isxaaq isagoo aan nisbe loo yeelin ayb waradadahu alxufaadu bayna bni mansuur wa bayna bni raahuuya xufaaddii marka waxay yidhaahdeen isxaaqan waa ama ibnu raahuuya ama isxaaq ibnu mansuur alkowsaj weeyaan bay dhaheen wa waqaca fii nushatii min ariiqi abi dar waxaa ku dhacay buu yidhi ibnu xajar nusqadeeda oo min ariiqi abi dar isxaaqu bnu ibraahim ayaa ku dhacay fatacayana annahu bnu raahuuya waxaa marka caynowday ibnu raahuuya inuu yahay marka haddii mar ibnu ibraahim la yidhi id lam yarwi lbukhaariy bukhaari kama warinin can isxaaqa bni abi israa'iil wasmuhu ibraahim ba abu israa'iil kaana layraa shayan waxba kama warinin walaa can isawaafna waxba kama warinin wahuwa duunahumaa fi abaqati marka waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu raahuuya laakiin qaacido kalaa jirto isxaaq ibnu raahuuya badanaa wuxuu isticmaala ahbaranaa xadaanaa badanaa ma isticmaalo meelo uu saas ku dhihi doonaa imaan doonto meeshaan laakiin waxaan u jeednaa inuu xadaanaa isticmaalo ahbaranaada marka qaacidada in lagu xambaaro qaalib un marka marmar waa dhici karta inuu xadaanaa isticmaalo qال xadثna yعqوب بن إbrاhيm qال xadثna بن أkhi بن شhihاab عan cmhi waa iبn شhihاab الزhري qال أخbarnii xmayd بن cabdالرحmن بن cawف أna أbا هurayرaةa qاal bacaثnii أbu bkri abu bkr ayaa idiray fii tilka اxajati xajkaas fii tilka اlxajati xajkaas magacadkan muxuu ka wadaan waa xajkii sanadii sagaalaad la xajiyey oo nebiga sidaa ogsoontihin sanadii tobnaad buu xajiyey sanadii sagaalaadna dadka abuubakar ayuu ku daray abuubakaray la xajiyeen dadka ayb sanadii marka abuubakar uu diray fii mu'adiniina kuwa markaa maca mu'adiniina kuwa ogeysiiyo ayuu igu daray yowma naxri maalintan yowmu naxriga kuwa ogeysiiyo nuadinu inaan ogeysiiy nuadinu biminan mina aan ku ogeysiinayno alaa laa yaxuju bacda alcaami mushrikun sidaan bay marka ogeysiisku ogyahay alaa hoy laa yaxuju ma xajinaayo yacni yaanu xajinin khabarun bimacna nahyi alaa laa yaxuju ma xajinayaba kuwa bacda alcaami sanadan ka bacdi mushrikun mushrik ma xajinaayo yani yuusa xajinin walaa yaduufu bilbeyti beytkana ma dawaafayo curyaanun yaanu dawaafin yani curyaanun ku qaawan qaala xumayd bnu cabdiraxmaan uma ardafa rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu fangeliyey uu ku soo dabadaray caliyan cali fa amarahu wuxuu amray an yu'adina bibaraa'ata suuratu baraa'a inuu dadka u iclaamiyo qaala abuu hurayrata faadana macanaa caliyun cali ayaa maceenna iclaanka wax ka sameeyey oo ogeysiiye faadana macanaa maceenna waxaa ogeysiiye caliyun cali fii ahli minan mina dadka jooga dhexdooda yowma anaxri maalinta yowma naxriga laa yaxuju bacda alcaami mushrikun walaa yaduufu bilbeyti curyaan yani macalmushaahidka hadda maxay tahay salaad baan ka hadlaynaa salaaddii waxay tahay haddii la diiday kacbadii inuu dawaafo qof qaawan salaadaa uga owleysan maxaa yeelay inta shuruudood oo dawaafku leeyahay shuruudaha dawaafku uu leeyahay salaaduna waa leedahay iyo ziyaado weliba salaadda haddii marka la reebay in qof cawradiisu qof qaawan oo cawradiisu muuqato salaaddii inuu dawaafo inuu tukadaa ka daranba ayb tarjamadu marka saasay u waafaqaysaa haddii marka astur la faray inuu cawrada asturo waqti dawaaf waqtu salaadaa ka aakadsan oo ka daran ayb meeshan waxaa kaloo iyadana ka baxaayo laba dad ayuu nebiga iska dabadiray markii hore abubakar ayuu dadka ku daray abubakar marka muhiimada xajka ayuu dadka amiir ugu ahaa waxaana dadka loo diray oo la ogeysiiyey in yacni uu u sheega sida anlaa yaxuja bacda alcaami mushrikun walaa yaquufu bilbeyti curyaan kacbadana inaan qof qaawan dawaafaynin sanadkan kadibna mushrik inuusan xajinaynin caliba haddana la soo diray suuratu baraa'a lala soo diray marka inuu dadka ku akhriyo oo uu nebiga sala allahu calayh waali wasalam ka gaarsiinayo xaggiisa meeshaan marka ibnu mudahar alxilli ninkii la dhihi jiray oo shiiciga ahaa ibnu taymiya uu radiyey kitaabka minhaaju sunna uu ku naqdiyey ninkaas baa wuxuu tilmaamay abubakar iyo cumar oo abubakar iyo cali cali baa fadli badan buu yidhi maxaa yeelay suuraddan baraa'a hadday abubakar baa loo dhiibi lahaa haddii uu isagu fadli badan yahay maadaama cali loo dhiibay oo muhiimaddaa isaga iga guda la yidhi rasuulka oo wakiil isagoo rasuulka ka ah wuxuu leeyahay marka abubakar madaxtinimadana sidaasoo kale ahayd in cali uu qabto khilaafada fadligana sidaasay ahayd isaga inaan cidna laga hormarinin wuxuu ku jawaabay marka shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah abubakar nebigu muhiimad arkaanulislaam ka mida ayuu wakiil uga ahaa ummadda oo xaj ayaa loo dhiibay xajkuna arkaanulislaam buu ka mid yahay cali midaan dambe loo dhiibay baraa'ana macnay leedahay sababka loogu dhiibayoo curfigii berigaas jiray ee carabtu ay taqaanay ilaa nimanka lala hadlaa niman mushrikiinay ahaayeene curfigii ay yaqaaneen waxay ahayd qofka madaxda ah haddii uu rabo inuu heshiis ka baxo ama uu burburiyo ama heshiis baabi'in inuu iclaamiyo marka uu rabo qofka dad isaga ugu dhow oo ina adeerkiisa ayaa ka gudan jiray oo muhiimaddaasoo kale marka iclaam ka bixi jiray curfigii jiri jiray ayaa nebigu marka uu ugu waday sidaasaa marka cali uu u soo diray maadaama cali nebiga in adeerkiis uu ahaa waxa suuraddu ay la soo degtayna ay ahayd heshiisyo la baabi'inaya markaas oo suuratu tooba waxay la soo degtay fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waaclamuu annakum hayru mucjizi illaah wabashir aladiina kafaruu bicadaabin aliim cuhuud iyo ballamo nebigu kala dhexeeyeen dad ayaa la dhammaynayay cuhuudda cidda dhammayn karto ama cidda ka hadli kartana curfigii berigaas jiray qofka galay cahdiga yaa burburin jiray oo iclaamin jiray ama ilma adeeradiisa iclaamin jireen cali marka muhiimaddaasaa loo soo diray saasuu shaykhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay raximah llahu tacaala arrin marka fadli iyo khilaafo iyo wax ka hadlaa maba ahaynba baabu salaati bikayri ridaa baabu bayaani xukmi salaati salaadii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay la tukado bikayri ridaa'in go-la-aan go' kore la-aantii la tukado qofka yacni garbasaar ama cimaamad la-aan ama go' la-aan ama shaati la-aan dhar kore marka la leeyahy waxaasoo dhan baa soo gelaya qofku inuu tukado qaala xadaanaa cabdulcasiizi bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanii bnu abi lmawaali can mxamed bn اlmunkadir qaala dakaltu calaa jaabirin jaabir dakhaltu calaa jaabir bni cabdillaahi baan u galay wa huwa yusallii isagoo tukanaya fii hawbin mara ku tukanaya multaxifan bihi isagoo isku duuduubay ama isagoo markaa yani labada garab ka ritay wa ridaa'uhu go-iisii korana mowduucun uu yahay mid la dhigay oo yacni katabaanka korkiisa uu saaran yahay falama insarafa markuu salaadii ka baxo qulnaa waxaanu ku niri yaa abaa cabdillaahi kunyadiisay ahayd tusallii ma tukanaysaa waridaa'uka go-aaguna mowduucun uu yahay mid meeshaa saaran meel la saaray uu yahay qaala nacam buu yidhi haah axbabtu waxaan jeclaystay an yaraaniya aljuhaalu kuwa jaahiliinta inay arkaan milukum idinkoo kale ah dadka aan waxba ogeyn oo idinkoo kale inay arkaan ayaan rabaa oy ogaadaan inay bannaan tahay arrintan ra'aytu nabiya sala allahu calay ama inuu intuu igu qabsado aan markaa ka jaahil bixiyo ra'aytu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan arkay yusallii haakada isagoo sidan u tukanayo marka hal mara in lagu tukan karo ay bannaan tahay ayaa laga qaadana laakiin sida afdalka ah oo wanaagsane waxay tahay qofkii haddii uu heli karo laba mara inuu ku tukado macawiis iyo shaati ama wixii kale markaa macawiis iyo go' inuu sidaa yeelo kuwaa ku tukado ayb xadiidkanna marka waana soo maray isagoo macno kale tilmaamaya faa'iidana waa ka soo bixiyey ibnu xajaro waa kii uu yidhi waxaa laga qaadanayaa inaan lagu degdegin dadka ahlucilmiga radintooda maxaa yeelay dadkan markay ku degdegeen jaabir marka wax moog baa tihiin buu leeyahay waxaan ugu talagalay waxaan u sameeyey dadka wax moogga oo sidiinoo kale inay arkaan xukunka ogaadaan baabu maa yudkaru fi lfakidi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yudkaru la sheegaayo fi lfakidi bowdyaha ama cajarada laga sheegayo inay cawro tahay in kale wa yurwaa can ibni cabbaasin waxaa laga warinayaa wajarhadin iyo jarhad iyo muxamed ibni jaxshin can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama alfakidu cawratun alfakidu bowdada cawratun cawro weeyaan saasaa laga wariyey siiqatu tamriidoo ku keenay marka marka isnaadka xadiid axaadiidtanna waa laysku haystaa oo mid walbaa cilal ayuu leeyahay ibnu rajab baan aada u faahfaahiyey cilalka ku jiro haddii laakiin laysku geegeeyo waxaa laga yaabaa marka inay xasan noqdaan wa qaala anasun anas waxa uu yidhi xasana الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebiga wuxuu kor u qaaday maradiibuu kor u qaaday can fakidihi bowdadiisuu kor kaga qaaday maradii bowdadiisii saarnayd ayuu kor u qaaday ayb wa xadiidu anasin bukhaari marka wuxuu yidhi wa xadiidu anasin anas xadiidkiisan dambe ayaa asnadu xagga isnaadka xoog badan ayb ama isaga ayaa itisaal badan wa xadiidu jarhadin jarhad xadiidkiisaana axwadu dadaal badan sababta uu dadaal dadaalka uu ugu badan yahay waa maxa xataa yukhraja si looga baxo min ikhtilaafihim iyaga iskhilaafkooda iyo khilaafka culimmada bowdadu cawro miyaa mase ma ahan khilaafkaa si looga baxo in layska asturto waa xadiidkaa marka sheegaya waa cawro in lagu dhaqmaa wanaagsan buufi marka xagga sanadkana waxaa xoog badan midkan anas oo saxiixeynku ku jiraa kan anas dhinaca laakiin isnaad ahaan kuwa kale ha laga xoog badnaado laakiin iyaguna ixtiyaadkay u fiican yihiin maxaa yeelay waxaa ku jiro fiihi alkhuruuju cani alkhilaaf khilaaf ka bixid ayaa ku sugan khilaafka oo laga baxona waa alla kacabsi iyo xalaal meeradnimo weyaan marka masaladaasuu rabaa bukhaari inuu ka hadlo ayb xadiidteedana marka wuxuu soo tilmaamay siyaabahaasuu ku sheegay ayb ayb meeshaan marka ibnu xajar fiiri wayurwaa can ibni cabaas wasalahu tirmidiyu buu yidhi riwaayada ibni cabaas wa fii isnaadihi abuu yaxya alqataat biqaafin wamuhanaatayni wa huwa daciifun mashhuurun bikunyatihi wakhtulifa fi ismihi calaa sittati aqwaalin aw sabcatin ashharuha diinaar xadiidkan ninkaas baa ku jiro daciifa wajarhad bifatxi iljiimi wa sukuuni iraa'i wa fatxi ilhaa wa xadiiduhu mawsuulun cinda maalikin fi lmuwaطa watirmidiyi wa xasanahu wabnu xibbaana wasaxaxahu ibnu xibbaan waa saxiix hayre tirmidi waa xasaniye wadacafahu lmusanifu fi taariikhi lilidiraadi fii isnaadihi bukhaarina waa daciifiye taariikhu kabiirkuu ku daciifiy idiraab isnaadkiisa ku jira darteed wqad dakartu kaiira min duruqihi fii tacliiqi tacliiq ama taqliiqi tacliiq aan ku sheegay buu yidhi wa muxamed bnu jaxash xadiidkiisa huwa muxamed bnu cabdillaahi bni jaxash nusiba ilaa jaddihi lahu waliabiihi cabdillaahi suxbatun wa zaynabu bintu jaxshin umu lmu'miniina hiya camatuhu iyadu wa kaana muxamedun sagiiran fii cahdi nabiy sal l slam waqad xafida canhu nebigu uu ka xifdiyey wadalika bayinun fii xadiidihi hada fqad wasalahu axmedu wاlmusanifu fi اtaarikh wاlxaakimu fi اlmustadrak kulhm min طariiqi ismaaciila bni jacfar can اlcalaa bni cabdiraxmaan can abi kaiir mowla muxamed bni jaxshin canhu waqaala mara الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam waana macahu calى macmarin wafakidaahu makshuufataani faqaala ya macmar qaطi calayka fakidayka faina اlfakidayni cawrat sidaasuu yidhi marka rijaaluhu rijaalu صaxiix hayra abi kaiir fqad rawى canhu jamacaة lakin lam أjid fiihi taصriixا btacdiili wamacmarun اlmushaaru ilayhi huwa macmar bn cabdالlahi bni nadlة اlqurashiyu اlcadawiyu waqad akhraja bnu qaanic hada اlxadiiثa min طariiqihi ayضا wawaqaca li xadiiثu muxamed bni jaxshin musalsla bاlmuxamadiin min ibtidaa'ihi ila اntihaa'ihi waqad amlaytuhu fi اlarbaciin almutabaayina ayb kanna isnaadkiisu warkaas baa ku jira ayb xadiidkan marka asaaniiddooda mid mid marka loo fiiriyo dacfiyadaasaa ku jiri jiro laakiin haddii laysu keenay inay quwo yeeshaan baa laga yaabaa waxay sheegayaan marka xugun caama oo waxay sheegayaan bowdadu inay cawro tahay ayb xadiidka anasna wuxuu tilmaamayaa inaynan bowdadu cowro ahaynaa laga qaadanayaayo maxaa yeele wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ayaa macawistiisa kor u qaaday maradiisii hoose ayuu bowdada kor uga qaaday riwaayada marka anas xadiidkiisu xasara nebiyu riwaaya muslimu inxasara dhehaysaa jira inxasara inxasara marka waxaa laga fahmaa marka isagu inaan u qasdin oy ka faydantay laakiin riwaayada marka waxaa laleeyahay hadday ka faydantay xataa waa dabooli lahaa isla markiiba rasuulka sal l slam kownuhu ounan daboolin ee uu ka tegey laftirkeeda waxbaa ku jiran ayb riwaayadan bukhaarina sideeda iyada saxiix ay u tahay laba waaqaca in lagu kala xambaaraa dhici karta ayb axaadiidta uu keeni doonana anas wuxuu dhahayaa qisada khaybar bowd jir bowdadiisa iyo bowdadeeda istaabteen buu yidhi hadday cawro tahay marka waxaa la leeyahay marka lama taaban kari lahayn ba yani ila cawro qof cawradii in la taabtaa ma bannaana zawjadiisa iyo maahanin ayb meelayowgaasa marka waxaa laga qaadanayaa marka macnaha inaysan cawro ahayn bacdu ahlilcilmi oo yar oo sidaa ku tegayna waa jiraan laakiin jumhuuru ahlilcilmi culummada badankood waxay ku tageen inay cawro uu yahay ilaa iyo marka jilbuhu inay cawro yihiin xudunta ilaa jilbaha inta u dhaxayso cawro inay yihiin labadan horay iyo gadaal waa laysku waafaqsan yahay id waa la dhehi karaa laakiin bowdada khilaaf baa ku jira bukhaari oo kitaabkii bacda alqur'aanki kutubta yacnii ka ugu saxiixsan ahaa ayaa khilaaf sheegaya waa aragtaan ayb laakiin isaga marka xukunkiisu wuxuu noqday sida axwadka ah axaadiidtan in lagu camal fala si khilaafka looga baxo ayb wa qaala abuu muusa abuu muusa alashcari waxa uu yidhi qada annabiyu sala allahu calayh waali wasalama waxaa kale culammada qaar ku jamciyaan bacdi ahlilcilmi oo iyagu jamcinayaana jireen oo waxay yidhaahdaan xudunta laga bilaabo ilaa iyo jilbuhu waa cawr inta u dhaxayso laakiin ha ahaatee way qaybsantaa cawradaasi cawra muqallada iyo cawra mukhafafay u kala baxdaa qubulka iyo duburka cawra muqallada cawro culus waa weyn ayb bowdada iyo waxyaabahaas meelahaas ku xeeran iyo cajaradana cawra mukhafafa wa ayb cawro way tahay laakiin sida uma darna horey iyo gadaal uma darna macnahaas ibnulqayim ayaa tahdiibu sunanka ku sheegay ayb walidaalika marka wuxuu leeyahy cawrada mukhafafada way dhici kartaa mararka qaar shaqada qofka ku badatoo kale iyo ama mar uu dagaal ku jiro iyo kale inay wax un ka muuqmuuqdaan waa iska suurtagelaysaa ayb ibnulqayim isaga macnahaasu marka ku jamciyey tahdiibu sunanka ayb sidaas marka haddii la yidhaahdo cawranimada ma diidaysa salaadda in lagu faytana ma aha ayb labadan marka nebigu waa faytay iyo waa cawrana taasaa lagu kala xambaara taas waa maslak culammada qaar kalena maslak kaley mareenoo waxay yidhaahdaan qisooyinkan inay bowdadu cawro aysan ahayn tilmaamayo ama sheegayo wax dhammaantood waxaa weeyaan waqaa'icu acyaanin cumuum ma laha ayagu oo waxay leedahay marka nebigu khaybar oo dagaal ku jiray mar uu ceelkaas fadhiistay oo uu lugaha hoos ku laalaadsaday iyo ayaa bowdadiisu muuqatay iyo waxyaaba noocaas u badan wada waa waa waqaa'icu acyaan ayb waaqicatu cayn waaqicadu hadday wax mar uun iska dhacay tahayna xukun tashriic caam ah badanaa lagama qaato laakiin axaadiidtan alfaqidu cawra dhehayso xugun caama loogu talagalay oo nebigu markuu leey alfaqidu cawra bowdadu waa cawro qof kasta inuu qaato ugu talagalay middan kalena nebiga bdyacni maradiisa kor u qaaday oo bowdada kor uga qaatay iyana waa wax mar u dhacay waay kuwaasoo kale marka cumuum lama siiyo saasna marka a'imo badan baa ku xalleeya ayb wa qaala abuu muusa abuu muusa alashcari waxa uu yidhi qada annabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu daboolay rukbatayhi labadiisa jilbood xiina dakhala cuhmaanu cuhmaan markuu soo galay kan jilibkuu sheegayaa bowdada ma ah ajarka ma aha jilibkii buu sheegaya xiina dakhala cuhmaanu markuu soo galay wa qaala zayd bnu haabit anzala allahu calaa rasuulihi sala allahu calayh waali wasalama alla rasuulkiisa wuxuu ku soo dejiyey qur'aan wa fakiduhu bowdadiisana calaa fakidii bowdadayda korkeeda ay tahay fataqulat calaya korkeygay ku cuslaatay xataa khiftu intaan ka cabsaday an tarudda an tarudda inuu burburo fakidii bowdadayda bowdadeyda inay burburto ilaa aan kaa baqay ayb maxalushaahidkiisu marka waxaa weeyaan bowdadiisaa bowdadeyda kor saarnayd inaynan marka cawro ahayn hadday cawro tahay laba qof marka inay iskor saartaan maba ma ma mala ma suurto gasheen bay leeyihiin qala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya qala xadaanaa cabdulcaziiz bnu suhayb can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam hazaa khaybara ayuu ku duulay fasallaynaa cindahaa agteeda ayaanu ku tukannay salaata alkhadaati subaxda salaadeeda bikhalasin mugdi ayaan ku tukannay farakiba nabiyullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuu fuulay wa rakiba abuu dalxatana waa fuulay wa ana aniguna radiifu abii dalxata aan ahay anna waan fuulay anoo abuu dalxa fangalkiisa ah fa ajraa nabiyullaahi nebiga alla wuxuu orodsiiyey sala allahu calayhi wasalama fii suqaaqi khaybara ayuu fardihii ku orodsiiyey khaybar wadooyinkeeda ciriiriga ah luqluqyadeeda wa ina rukbatii walxaal ina rukbatii wuxuu orodsiiyey iyadoo jilibkaygu la tamasu ay taabanayso fakhida nabiyillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga bowdadiisu ay taabanayso uma xasara alisaara macawistiibuu kor u qaaday can fakhidiibuu kor kaga qaaday bowdadiisii xataa innii anduru intaan ka arkayo aniga ilaa bayaadi fakhidi nabiyillaahi sala allahu calayh ali wasalam ilaa aan ka arko nebiga bowdadiisa caddaanteeda falamaa dakhala alqaryata qaryadii markuu galay qaala wuxuu yidhi allaahu akbar kharibat khaybaru khaybar waa kharaabtay waa sidii nebigu sheegaynan khaybar ilalaana waxa kama samaysna waa kharaab innaa idaa nasalnaa haddii aan degno annagu bisaaxati qowmin qolo sabadeeda haddaan degno fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariin kuwii loo digay waa berigoodii baa xumaaday qaalahaa talaatan buu yidhi saddex jeer qaala wuxuu yidhi wakharaja alqowmu dadkii baa baxeen ilaa acmaalihim acmaashoodii bay u soo baxeen shaqadoodii faqaaluu waxay yidhaahdeen muxammadun haada kani muxammadun waaye qaala cabdulcasiis wa qaala bacdu asxaabina waxay yidhaahdeen walkhamiisu yacnii muxammadun iyo walkhamiisu iyo jeyshkii yacni iljeysha buu ujeedaa jeysku isagaa shan loo qaybiya labada dhinac horay gadaal iyo qalbiga dhexda jeyshka marka carabtuna marka jeyshku khamiisay dhihi jireen ayb qaala fa asabnaahaa canwatan fa asabnaa waanu asiibnay haa khaybar ayaanu asiibnay canwatan xoog ayaan ku asiibnay ayb waan qasabnay dadkeedii sulxi ee waxaa lama aanan gelin fa jumica asabyu ayb waxaa la ururiyey sabyigii maxaabiistii baa la ururiyey fa jaa'a dixyatu dixyaa yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah rasuulka ilaahi nebiga allow acdinii jaariyatan gabadh isii min asabyi maxaabiista iga sii qaala waxa uu yidhi idhab tag fakhud jaariyatan jaariye qaado fa akhada safiyata binta xuyay ayuu qaatay fa jaa'a rajulu nin baa yimid ila nabiyi sala allahu calayh ali wasalam buu yimid faqaala yaa nabiy allah nebiga allow acdayta dixyata binta xuyayin ayaad siisay sayidata quraydata ahayd bani qurayda iyo wanadiir bani nadiir sayidadeedii ahayd marka sayidda wuxuu u dhahayaa ad waxaa dhalay xuyay ibnu akhtab oo iyaga sayidkooda ahaa laa marka taas baad siisay dixyata ayaa siisay laa tasluxu ma suubanayso ilaa laka adiga mooyaane cid kale u suuban mayso qaala waxa uu yidhi idcuuhu bihaa ula yeera oo yacnii u yeera iyadoo ay la jirto fa jaa'a biha wuu la yimid falamaa nadara ilayha markuu fiiriyey annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga uu eegay qaala wuxuu yidhi khud jaariyatan gabar qaado min asabyi maxaabiista xaggeeda ka qaado hayrahaa iyada aan ahayn qaala waxauu yidhi faactaqaha anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa xoreeyey watasawajaha waa guursaday faqaala lahu haabitun haabit waxauu yidhi ya abaa xamsata maa asdaqahaa muxuu meher uga dhigay qaala waxa uu yidhi nafsahaa nafsaddeeduu meher uga dhigay muxuu meher ahaan u siiyey buu yidhi qaala waxa uu yidhi nabigi anas nafsahaa nafsaddeeduu sadaaq iyo meher uga dhigay waa xoreeyey macnaa actaqahaa wuu xoreeyey watasawajahaa waana guursaday xataa idaa kaana biariiqi jidkii markuu ahaa jahazadhaa waxaa u diyaarisay lahu nebiga waxaa u diyaarisay ummu sulaymin ummu sulaym baa u diyaarisay faahdathaa lahu way u soo gelisayoo marka way usoo aqalgelisay ayb min alleyli habeennimadii ayay u soo aqalgelisay fa asbaxa anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuu soo waabariistay caruusan isagoo caruus ah fa qaala waxa uu yidhi man kaana cindahu shayun qofkii agtiisu uu wax yahay falyaji' bihi ha la yimaado wabasada nidcan go ayuu fidiyey fajacala arajulu ninkii wuxuu gudagalay yajii'u bitamri timir inuu la imaanayo wajacala arajulu ninkii wuxuu gudagalay kale yajii'u bisamni subag inuu la imaanayo qaala wa axsibuhu waxaan malaynayaa qad dakara sawiiqa inuu sheegay qaala faxaasuu xaysan ayb waxay isku qoosheen marka xaysan qoosh bay isku qoosheen xaysku marka waxaa weeyaan subag iyo timir iyo iyo sawiiq laysku xashay ayb fakaanad fakaanad waxay ahaatay taasi weliimata rasuulillahi sal l salam weliimadii rasuulka ayay taasi noqotay xadiidkan marka axkaam badan baa laga qaadanaya qaarkood kitaabuljihaad ku imaan doonto qaarkood waxay ku imaan doontaa kitaabunikaax baa qaarkood kitaabu sadaaq qaar buu ku keeni doonaa hadda maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan nebigu inuu orodsiiyey fardihii ee uu waddooyinkii ku orodsiiyey macwistiisiina uu ka qaaday bowdada uu kor ugaga qaaday heer anas jilibkiisa uu taabto bowdadii rasuulka sal l slam marka bowdadii cawra miya mase ma ahan baan hayne maxalushaahidka meeshaas bis weeyaan ayb meeshaan marka ibnu xajar a'immada khilaafkoodii buu gadaal ka sheegay mas'aladan oo waxa uu yidhi qaala nawowiyu dahaba aktaru alculamaa'i ilaa ana alfakhida cawratun ayay ku tageen wa can axmeda wa maalikin fii riwaayatin alcawratu alqubulu wadduburu faqad imaam axmed iyo imaam maalik riwaayo iyagu markaa laga wariyey waxay leedahay qubulka iyo duburka unbaa cawro ah wa bihi qaala ahludaahiri sidaasay dheheen wabnu jariirinna sidaasuu yidhi walistakriyu abuu saciid alstakri a'immada shaaficiyada ka mida saasuu isaguna yidhi qultu ibnu xajar wuxuu yidhi fii hubuuti daalika can ibni jariir nadarun arrintaa inay ibnu jariir ka sugnaatay daymaa ku jirto faqad dakara almas'alata mas'alada ayuu sheegay fii tahdiibihi tahdiibu laaahaarka kitaabkiisa waa jusas yaraa ka daabacan intiisa badanna waa mafquud waa kitaab fiqhi iyo xadiid labadaba ibnu jariir uu ka dhigay ugu talagalay tahdiibkiisuu ku sheegay waradda wuxuuna radiyey calaa man zacama qofkii ku andacooday ana alfakida laysa bicawratin wuxuu radiyey marka qolada yidhi qolada dheheen iyagu bowdadu cawra ma ahan kuu yidhi ayuu radiyey see marka loogu darayaa isaga marka dadka qabo inay cawro aysan ahayn waaba radiyey qoladii uu radiyey misagu kamidka mid yahay marka ayb wa mima xtajuu marka ibnu jariirkan badanaa waxaa dhacday dhahaan culammada ibnu katiir iyo ibnu nin moxamed ibnu jariir la dhihi jiray atabari oo ibnu jariir magaca iyo aabbaha iyo nisbada ay wadaagaana jiray oo a'immada shiicada ka mid ahaan isaga marka aqwaal badanoo ibnu jariir loo nisbeeyo oo yacni aada qariib u ah kaasaa qabay kutubta marka ibnu jariira iska soo naqlinayaan dadka ibnu jariir tabari bay moodayeen wa mima xtajuu bihi qowlu anas fii hada alxadiidi waxaay xujaysteen oo qowlka anas xadiidkan waina rukbatii latamasu fakhida nabiy illaahi sala allahu calayh ali wasalama id daahiruhu ana almasa kaana biduuni alxaa'ili wamasu alcawrati biduuni xaa'ilin laa yajuusu wacalaa riwaayati muslim waman taabacahu fii ana alizaara lam yankashif biqasdin minhu sala allahu calayh wasalama yumkinu alistidlaalu cala ana alfakhida laysat bicawratin min jihati istimraarihi cala dalika لأnنه وإn jaaزa وquucuhu min غayri qasdi lakin low kaanat cawraة lam yuqira calى dalika لmakaani cismatihi salى الlahu عalayhi wasalam waxyaabahaasuu markuu ka hadlay calaa kulin ibnu rajabna wuxuu sheegay qaar maalikiyada ka mida waxay soo naqliyeen iyagu bowdadu inaynan cawro ahayn ijmaacay soo naqliyeen ijmaacaasna sax maahan buu yidhi khilaafkeedu waa iska mashhuur baabun fii kam tusalli lmar'atu fi hiyaabi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kam imisaa tusalli lmar'atu haweenayda ay ku tukanaysaa fi hiyaabi dharka wa qaala cikrimatu cikrima waxa uu yidhi low waarad hadday qariso jasadahaa jidhkeeda fii hawbin hal mara ay ku qariso la ajsadhu way u gudi lahayd bukhaari meeshan marka waxuu baabaysa naagto imisa dhar meeqa mara ayay ku tukanaysaa kadib wuxuu ku xijiyey aarkii cikrimo markii hore su-aal ahaan u keenay kaanna masalada inkhilaaf uu ku jiro ishaaro uu ishaaraha cikrima ayaa marka afarkiisii uu keenayo hal maro hadday jirhkeeda dhan ku qariso inay ugudayso ayb meeshaa marka muxuu ka qaadanayaa marka cawrada in la asturo unbaa muhiim ahayd tirada dharku wax muhiim waajib waajib yacni ma ahan iyadu yacni wax salaadda ansixitaankeeda ku xiraan ma ahan tirada dharka ee cawrada in la qariyo weeyaan wax marka salaadda ay rabto iyada saasaana marka bukhaari uu qabaa leanna caadadiisa aharka uu keeno waa aharka meeshu isaga markaa uu raacsan yahay ayb aharkan cikrimana ibnu rajab wuxuu yidhi fiihi ana alwaajiba calayha satru jamiici jasadiha shayga waajibka inuu yahay jirhkeedao dhan inay qariso wejiga iyo calaacalaha marka laga reebo inta kale inay asturto mujaahid ayaa isagu waxa uu yidhi afar dhar inay ku tukato waayo naagto afar maro qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen ximaar iyo dirci inay ku tukato diricuna markaa dirici saabiq aho jirhkeeda ilaa iyo cagaha qarin ah cagaheeda ama yacnii cagta korkeeda maro wada gaarayso qarinayso saaka ah oo waasaca inay intay gashato korkana ay ka xirato marka khimaar madaxii iyo qoortii ay ku asturto sidaas inay ku tukan karto ayuu sheegay xadiidna waa ku soo arooray macnahaas taas way ku tukan kartaa labadaas maro laakiin hadday booskii khimaarka maradeedii ay xirnayd hadday waasac tahay oo mid qaybna ay khimaar ka dhigata qaybna ay isku duuduubta ka warran waa ansaxay salaadeeda waana midda cikrimo marka uu sheegayo qaala xadaanaa abuulyamaan whuw alxakm bnu naafic qaala akhbarana shucaybun huwa bnu abi xamza can الzuhriyi qaala akhbaranii curwatu ana caaishata qaalat laqad kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yusalli اlfajra salaadii subax inuu tukanaayo fayashhadu macahu waxaa maciisa xaadirayay salaada nisaaun naago min almu'minaati haweenkaasoo min almu'minaati mu'minaatka ka mid ah mutalaficaatin kuwaasoo mutalaficaatin caal ay isku duuduubeen kuwo isku duuduuba ay yihiin fii muruudihinna ayb go-yaalkoodii uma yarjicna ilaa buyuutihinna guryahooday u noqonayeen maa yacrifuhunna axadun qofna iyada aanu aauunu garanaynin ayb talafuca khaaabi waxa uu yidhi atalafucu bihawbi alishtimaalu bihi laysku duuduubohu ayb walafacahu shaybu shamalahu ciradii baa koobtay wixii marka maradii kaanaha marka inay isku koobayso iyada oo jirhkeeda meel walba maradii marka ay ku koobnaanayso ayb muruudihinna waa jamcu mirqin ayb hiya alardiyatu alwaasicatu go-yaalka waasice waaweynka ayb xadiidkana marka tarjamada meeshuu ka waafaqaya waxay tahay inay go-ahooda ama maryahooda isku duuduubi jireen wax tira ah markaa looma sheegin hal iyo laba waxay ahaayeen marka muhiimku inay tahay markay hawaanta tukanaysa jirhkeedao dhan inuu qarsoon yahay markay bannaanka u baxaysa laakiin jilbaabaa laga rabaa oo waajib kuwaasaan hore usoo marnay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa sallat idaa sallaa fii hawbin idaa sallaa qofkii haddii uu tukada fii hawbin mare uu ku tukado lahu aclaamun calaamada leh wa nadara ilaa calamihaa calaamadihiina uu fiiriyo qال xdثna أحمد بن يuنس وهو اليربوعي qال xdثna إبراهيم بن سعد qال xdثna بن شhهاaب عن cروة عن cائشhaةa أن النبي slى الله عليه لي وsلم صلىa في khamiisaةi go ayuu ku tukaday lahaa أclاam calaamada leh fanadra إilىa أclaamiha calaamadaheedii buu eegay nadraة halmar eegis falama اnsرفa markuu gadoomay qaala waxau yihi اذhabوu bkhamiiصatii maradaydan la taga haadihi tan ah إilى أbi jahmin abi jahm ula taga abujahm marka isaga wuxuu ahaa ninkii u soo hadiyey nebiga sal l salam maradaa waatuunii iila kaalaya biambijaaniyati abi jahmin abi jahm ambijaaniyadiisa ambijaaniyadana marka waxay ahayd maro iyadu aan wax calaamada lahayn oo hal midab keliya leh ayay ahayd ambijaaniya marka waxaa weeyaan ayb ambijaaniyana waa la dhahaa ambajaaniyana labada dabdiba waa sax in la kordhiga in lahoos dhigaba waxaana lagu magacaabaa likulli maa kafufa waltafa wax allaale wixii isdhex galo oo adkaado ayaa la yidhaahdaa marka ambijaaniye iyakeena go-i adkaa waayo macnihiisu yuqaalu waxaa la yidhaha shaatun ambijaaniyatun ay katiiratu suufi multafatun yacnii ri dhogorteedu ay isku dhowdhowdahay oo isdhex gashay oy adag tahay yacnii marka maradaa adag ee abijahal ii keena wuxuu diidayaa marka nebigu inuu ninkaa is yidhaahdo wax u soo hadiyeeyey rasuulka qalbigiisu ilaalinayaayo waxaa laga yaabaa inuu is yidhahdo hadiyadii buu kugu soo celiyey rasuulka amuu ku necab yahay inuu is yidhaahdo si taa meesha ay uga baxdo qasadkii salaadana waa u dadaalay nebiga mare kalena ha layga keeno yidhi si isagu aan waxba isku dhihinoo nin waaagii waxaagiaa la diidan yahay si uunan isku dhihin fa innahaa alhatnii way iga mashquulisay aanifan goordhoweyd can salaatii bay iga mashquulisay marka fa innahaa alhatnii riwaayadan baa dhahaysa riwaayo kalena waxay leedahay kaadad waxay ku dhowaatay marka riwaayadaas kaadad baana tan lagu fasiraa marka in nebiga salaadda kama mashquulinna oo salaaddii marka kama uunan fidnoobin salaaddiisee waxaa weeyaan way ku dhowaatay laakiin riwaayaadkaas kalea marka tafsiir middaan u noqonayo saasay leeyihiin marka ibnu xajar iyo a'immada wa qaala hishaam bnu curwata waxa uu yidhi can caaishata qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama kuntu waxaan ahaa anduru ilayha inaan feerina ilaa calamihaa calaamadaheeda inaan feerinayo wa ana aniga oo fi salaati salaaddii ku dhex jiro fa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an taftinanii inay fidnayso marka fitnadii marka waa wax mutawaqac ah ee wax ku dhacay nebigu oo ku dhacay marka ma aha riwaayadan fa akhaafu bay leedahay mid kalena waxay leedahay kaadad ay ku dhowaatay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofku inuu ka dheeraado wax walbo oo salaadda khushuuceeda ka baabi'inayo kow waxaa kaloo laga qaadanaya qofku inuu maradiisa mar fiiriyo ama shay isaga mashquulin kara inuu mar fiiriyo waxba inaanay salaadda ku jabaynin ayaa laga qaadanaya salaaddii nebiga waa fiiriyey mana ku celinin imaamu shaaficina xadiidkan wuxuu u deliishaday anna mujaradana mujarada alishtiqaali can salaatihi qofka ka mashquulidda uu salaadiisa un ka mashquulo ayb ilaa shayin oo ugaga mashquulo ow bifikrin ama waxyaabuu ku fakaray ayb idaa lam yuujib lahu daalika idaa lam yuujib lahu daalika shaka fii cadadi rakacaati laa yasjudu lisahwi wuxuu ka istinbaaday marka imaamu shaafici qofka haddii uu salaada dhexdeeda ku fakaro oo meel kale iyo wax aado adduunyadii ama meelo kaleba uu galo oo fakarkiisii marka uu salaaddii ka baxo fakarkaas salaadda ka baxay ma keenaayo sujuudu sahwi ma waajibinayo ama ma keenaayo ilaa rakacaadka tiradooda inuu ku shakiyo maaha hadaad marka intaa baxdo tukaamadii iyo aadid ama shaqadii aadid haddana aad soo noqoto mar haddaadan ku shakinin rakacaadkii salaadda haddaadan ku shakinin oo saddex maad tukatay afar maad haddaadan ku shakinin ama ma sujuudday ma rukuucday shaki noocaasoo kale uunan ku gelin waxba ku yeeli maysa marka sujuudu sahwina lagaama rabo sujuudiyada haddaad ku shakiso meelaad aadagaran weyso hal sujuud maa ka tagtay ma samey waa inaad la timaado sujuudi dabca sujuud kale la timaado laakiin hadhow sahwigiina sujuud baad ula imaanaysaa maxaa yeele shaki baa ragcadii kaa galay ayb laakiin mujarad hadday iska tahay fakara uun bis sujuudu sahwi inaanu ku waajibaynin taasaa laga qaadanaa buu yidhi imaamu shaafici waxa qofka mashquulinaya marka salaadda ka mashquulinaya jirkiisana inuu ka faaruq yeelo masaajidkiina inay ka faaruq tahay waxyaabahaas ayaa la rabaa ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan in sallaa qofkii haddii uu tukado fii hawbin maro musallabin saliib lagu naqshadeeyey sulbaan lagu naqshadeeyey ama lagu sawirayba waa lagu naqshadeen waa lagu sawiray mara saasuu ku tukaday ow amase tasaawiira masawiro mara masawiro leh ayuu ku tukaday hal tafsudu salaatuhu salaaddiisii ma fasaadaysaa ayb mara wuxuu ku tukaday markaa masawiro leh ama istillaabooyin iyo waxa ay ku dhigan yihiin buu ku tukaday salaadiisii ma fasaadaysaa wamaa yunhaa can daalika iyo waxa la reebayo arrimahaas ah yani waxaa kala duwan shaygan in si caam ah loo reebo iyo in salaadda lagu dhex reebo shayga haddii salaadda lagu dhex reebo salaaddiina uu daatada salaadda uu kusoo noqonayo ama shuruudeedii uu kusoo dhex noqonayo nahyigu markaasee waxaa weya annahyu yaqtadi alfasaad wixii uu galo waa burburinaan baailay salaaddii noqonay yacnii waxyaabaha adiga lagaa reebay shayga nahyiga ah manhiga ah haddii uu salaadda daatadeeda ku tacalluqo ama shuruudeeda uu ku tacalluqo nahyigaas haddaad samayso ama aad korto waa fasaadina salaadda adoo og haddaad korto oo aan jaahil ka ahayn aad wixii samayso waa kaa fasaadayaan marka salaaddii buu fasaadina laakiin nahyigu haddii uu salaadda bannaanka ka yahay waa qofkiina inuu dembaabaa la arkaa salaaddiina u ansaxdo ayb waxyaaba marka noocaasaa jiraan masawirada iyo marka maxay noqonayaan marka taas waa wax u baabaysanaya marka imaam albukhaari ibnu xajar waxa uu yidhi musallad bifatxi laami lmushadadati ay fiihi sulbaanun mansuujatun aw manquushatun ayb qaala xadaanaa abu macmar cabdullaahi bnu camrin wahuwa almuqcad qال xdثna cبdالوارث هو بن سcيid التنوuري qال xdثna cبدالعزيز بن شhهyب عن أنس kاna qrاam لcاaئشhaةa kاana qiraamu daah ama gandoob لcاaئشhaةa cاaئشha u sugnaa satrad bihi ay ku qarisay jaaniba beytiha ayb gurigeeda dhinaciisa ay ku qarisay aa jiray ayb kaana qiraamu daah لcاaئشhaةa u sugnaa wuxuu ahaa satarad bihi inay ku qarisay ay ku asturtay yani qad satarad bihi inay ku asturtay jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa caaisha marka waxay u samaysay waxay tahay astur dartiisa ee hadda inay derbi mara ku xirto iyo waxyaabahaas iyadu maaynan u yeelaynin ayb faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi amiitii cannaa naga zuuliyo naga baabi'i qiraamaki haadaa daahaagan daahaagan kana naga baabi'i fainahu isagu laa tasaalu ka tegi maayo ka zuuli maayo tasaawiruhu tasaawiirtiisu ka zuuli mayso tacridu inay soo bambaxayso aniga iisoo bambaxayso fii salaatii salaadeyda dhexdeeda inay soo baxayso oo iisoo bambaxaysa ka zuuli maayaan musawirada ku dhegan markaa nebigu waa baabi'iyo waa zuuliye ayb xadiidkan marka wuxuu tusayaa ibnu xajar wuxuu yidhi wadalla alxadiidu calaa ana asalaata laa tafsudu bidalika liannahu sala allahu calayh ali wasalam lam yaqdachha walam yucidha xadiidkan waxaa laga qaadanaya buu yidhi waxa noocaasoo kale ah haddii xaggooda loo tukado ama mare qofkii masawir ku dhegan yahay uu ku tukado salaaddii inaynan fasaadaynin oo maxaa yeele hadday salaaddu fasaadi lahayd rasuulkaa ku celi lahay salaadda intuu jaro ayuu soo bilaabi lahay salaaddiisa marka salaaddii ma fasaadaysa laakiin waa manhi waa la yska reebay marka nahyigii nahyi salaadda daatadeeda mashruudeeda kusoo laabanaya ama kusoo noqonaya ma aha ayb taasaa marka ibnu xajar wasayaأtii fii kitaabi libaasi baqiyaة اlkalaami calى طurqi xadiiثi caaئiشhaةa fii hada wالtawfiiqu bayna ma daahiruhu اlاkhtilaafu minha in shaء allahu tacaala wixii kale kitaabu libaas u geysta macalushaahidka hadda marka waxaa weeyaan meeshaas baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man sallaa qofkii tukaday fii farruuji xariirin xariir maradeedii gadaal laga dilaaciyey ku tukaday yacnii mara xariir ah oo xagga dambe laga dilaaciyey dilaacintaasuna marka waa ziino iyo qurux iyo waxaasaa loo sameeyey maryahan marka hadda la tilmaamayana waa maryaha aqbiyada la yidhaha alaqbiya aqbiyada waxay u samaysan jireen maro weyn waayo go' camal ah laakiin meelo labada gacmood laga gelsha ayay qabtaa gadaalna waa ka jeexan tahay xoogaa gadaalna way ka jeexan tahay waa sida loo sameeyo waxyaabahan marka fitishaaryaalka iyo dadku hadda ay u tashaan xagga dambe marka qaaraa ka jeexan soo maha iyo jaakadaha qaarkood xagga dambe qaara meel yar ka jeexan geesaha ka harqaaman ayb xariir maradeedii gadaal laga dilaaciyey qofkii ku tukaday uma nasacahu iska siiday ayb marka waa isu idaafeeyey faruuji xariirin waxaa weeyaan waana dhici kartaa inay tahay sifey mawsuufkeed laysku idaafeeyey oo markaa ay tahay man sallaa fii faruujin xariirin ayb maradaas gadaal laga dilaaciyo xariirin ah uma nasacahu siibey oo bixiyey ayb qaala xadaanaa markaa baabka tabuibka bukhaari waxaa weeyaan maro xariir ah qofkii ku tukaday maa xukmuhu ama salaadiisu maxay noqonaysaa ma ansaxaysaa ma sameya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wtinisiyu qaala xadaana leyt can yaziida can abilkhayr can cuqbata bni caamirin qaal uhdiya ila nabiy sal l salam nebiga waxaa loo soo hadiyeeyey farruuju xariirin go' markaa gadaal ka jeexan oo xariir ah falabisahu waa labistay nebiga fasallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa salaaddii wuu ka gadoomay fanasacahu waa siibay nascan shadiidan siibid daran ayuu siibay kalkaarihi sidii qof nacaya lahu isaga nacayoo kale wa qaala waxa uu yidhi laa yenbaqii haada kan uma habboona lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada xadiidkan marka inuu nebigu ku tukaday salaaddii uunan soo celinin bay tilmaamay a'immada marka masaladan waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen mara xariir haddii lagu tukado inkastoy bannaanayn qofku waa dembaabaya laak salaadda waa ansaxe wahum aljumhuuru waana culammada jumhuurta salaadda waxaa quseeyay dheen cawrada in la asturto shayga lagu asturanayo waxa uu yahay baab kala waa haddaa marka xariir ku asturatay adiga waa dembaabaysaa laakiin salaadaadii ma soo celinaysid salaad mujsi'a ah bay noqonay gudantay ayb jumhuurtaa u badan xanaabilada iyo a'immada qaarkood kalena waxay ku tageen minaynan salaaddaas ansixaynin iyagu marka waxay yidhaahdeen nahyigan iyo salaadda shardigeeda say u kala baxaan maba leh maxaa yeeley min shuruudi salaad waxaa ka mida satru lcawra cawrada in la asturo maradaanna waa wixii cawrada lagu daboolayo waxaa ku dhex jirta ay dhaheen marka saas darteed marka salaaddii maro xariira lagu tukado maro bililiqa haddii lagu dukado guri dililiqaa haddii salaad lagu tukada wax ansaxaya male salaaddaas ma gudminay leeyihin kulligood waa nahyi salaadda usoo noqonaya dheheen iyaga nahyi marka salaadda usoo noqonaayo weeyaan bay dhahayaan jumhuurtuna nahyigan waa nahyi salaadda ka baxsanay leeyihin ayb qolada marka dhahayso xariir waa lagu tukan karaa iyo mara xariir waa lagu dukan karaa qolada dhahaysaa waxay keensadeen marka xadiidkan xadiidkan marka waxaa lagu jawaabay waxay ahayd kaana qabla taxriime ahayd xariirta intaan layska xarimin oon ragga laga xarimin ayuu ahaa xadiidkan marka ma la xujaysan kara shay waagi oo xalaasha ahaa haddii lagu tukan jiray bacda taxriim iyadoo lagu tukada keenay dhaheen qoladaa kale marka oo xariir waa lagu tukan karaa dhahay waxaa kale xujaysteen rasuulka sal ll ly slam zubayr ibnu alcawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu u ruqseeyey mara xariira inay labistaan lixikatin kaanat fiihi cadho ay qabeen darteed oo cudurdaar dartiis ayaa loo siiyey waana tukan jireenay dhaheen iyaga waxaa loogu jawaabay ninkii loo ruqseeyey waabuu xalaal markaas qofay xaaraam ka tahaa laga hadlaabay dheheen aduu marka masaa-isha masaladaas marka aqwaashaasaa ku jirjirto ayb ibnu xajar wuxuu ka tilmaamay wadaahiru hada alxadiidi ana salaatahu sala allahu calayh wali wasalama fiihi kaanat qabla taxriimi lubsi alxariir wayadullu calaa dalika xadiidu jaabirin cinda muslim bilafdi sallaa fii qabaa'in qabaa'i diibaajin buu ku tukada xariir maradeed uma nasacahu waa iska siibay wa qaala nahaanii canhu jibriil soo ma aragtid marka markaasuu wuxuu yidhi waxaa iga reebay jibriil jibriila ii yimid wuxuu ii sheegay in layga reebay nahaanii canhu jibriil wayadullu calayhi aydan mafhuumu qowlihi laa yenbaqii hada lilmuttaqiin waxaa kaloo laga fahmaa markuu nebiga iska siibay waxa uu yidhi maradaani qof alla ka cabsanaayo uma habboona ayb mafhuumka kaana liana almuttaqiya wagayrahu fi taxriimi sawaa ayb ويxtmil an yuraada bاlmutaqi almuslimu ay اlmutaqi lilkufri ka dhowrsanayo wayakuunu الnahyu sababa nasci sababta nebiguu siibay baaba nahyigaas loo keenay wayakuunu dalika kaana wuxuu noqonaya marka ibtidaء التaxriim waida taqarara hada falaa xujata fiihi liman ajaaza الصalaaةa fii hiyaabi اlxariiri likownihi salى اllahu عalيه alي wasalam lam yucid tilka الصalaaة qoladii tiri marka nebigu salaadan kuma celinin taasaa daliilu ah haddii lagu tukada mara xariira salaaddii inay ansaxayso qoladii tiri xujo uma noqonayo maxaa yeele qabla taxriim ay ahayd marka lianna tarka icaadatiha likownihaa waqacat qabla taxriim inuu ku celiyey nebiga wuxuu iskaga dhaafay qabla taxriim ay dhacdo amaa bacdahu facinda aljumhuuri tujziu laakin maca ataxriim wa can maalikin yuciidu fi lwaqti xanaabiladana mashhuur waa iyagu madhabkooda ayb وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم